assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan saxabyaal kusoo dhowaada warka habeennimo raadiha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo wafdi hogaaminayahoo gordhow gaaray magaalada dooxa ee dalka qatar toban ka mid a kuraasta xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee talay magaalada boosaaso oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaaladaasi maamulka iyo bulshada degmada garbahaarey oo war ka soo saaray dooda ka taagan doorashadii loo qorsheeyey in lagu qabto degmadaas guddoomiyaha gobolka banaadir oo maanta dhagax dhigay dhismaha waddada aadaa xaafadda cusub ee dahab mariina wasiirka waa wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya oo maanta gaaray magaalada gaalkacys uu kaga qayb galo tartanka doorashada xildhibaannimo wararkii ugu dambeeyey duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain oo weliba meel xasaasi ah mareeda xilli madaxweynaha dalkaasina uu eedeyn culus u jeediyey waddamada reer galbeedka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan waa habeennimo sabtaha taarikhdan waxay ku beegan tahay shanta bisha saddexaad ee maaja sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada aad maqasheen oo dhamaystiran kusoo dhawaada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdu hogaaminayo ayaa goordhow gaaray magaalada dooxa ee dalka qatar halkaas uu ku tegay safar shaqo laba maamood qaadanaysa madaxweynaha oo martiqaad kale amiirka dowladda dalkaasi qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa kala hadli doona baadil xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladaha soomaaliya iyo qatar ay markaas ay usii ballaarin lahaayeen iskaashiga miradhala ee dhinacyada maalgashiga diblomaasiyadda iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha safarka madaxweyneha wuxuu uu daba socdaa kulmadii hore ay yeesheen madaxweyne farmaajo iyo amiirka dowladda qatar waana mid lagu adkeynayo xililka walaaltinimo iyo iskaashiga ee miradhalka ah ee labada dal qatar waa dal kaalin mugleh ka qaata dibooliska soomaaliya ayuu yidhi agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashe oo ka warbixinayay safarka madaxweyne farmaajo oo ku tegay dalkaasi qatar agaasimaha ayaa xusay muhiimadda booqashada madaxweynaha ay u leedahay mustaqbalka iskaashiga labada dal iyo madaxweynaha iyo amiirka dalkaasi qatar ayna ka wada hadli doonaan xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka iyo danaha wadajirka ah ee ka dhexeeya labada shacab iyo walaalaha ah ee soomaaliya iyo soo kalanta dalka qatar markaana magaalada boosaaso haddii aan aadno lix iyo toban ka mid a kuraasta taala magaaladaas oo ah deegaan doorashada labaad ee puntland oo maanta markii ugu horreysa lagu qabtay ayaana lagu soo gabagabeeyey lix iyo tobanka kursi halkaas wasiiro dowladda federaalka ka tirsan ayaana markaa xilalkoodii ama xubinnimadii ay xildhibaannimo ay raadinayeen ay halkaa kasoo waayeen dhinacyada kale eedeymo ayay u jeediyeen madaxweynaha maamulka puntland sayd cabdullaahi dani wararka ugu dambeeya doorashadaas waryihiina yuusuf cabdishire ayaa magaalada boosaaso safar shaqo u tegay kana soo diray warbixintan
lix iyo toban kursi oo ka mid ah soddon iyo toddobada kursi ee dowlad goboleedka puntland uu ku leeyahay baarlamaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta lagu doortay halkan ama teendhadan oo ku taalla xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso xubnaha soo baxay oo inta badan la filayay inay soo baxaan tartan adagna aan la kulmin ayaa loogu codeeyey dhammaantood hab gacantaaga iyadoo aysan gelin wax tartana oo toosa ama codayn ay ergadu samaynaysay guddiga doorashada ee heer federaal ee fiid iyo guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siid ayaa doorashada kadib warbaahinta u faahfaahiyey doorashadan iyo wixii ay kusoo idlaatay
doorashooyinku waa iska xamaasad badan yihiin balse doorashadani waxay kaga duwan tahay doorashooyinka waxay kusoo dhammaatay si guula oo nabadgelyo ah waxaanu uga mahadnaqaynaa haddaanu nahay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed heer federaal guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed sida quruxda badan oo ay u daadihiyeen doorashada oo shaqada baaxadda leh iyo juhdiga ay geliyeen inay doorashooyinka qabtaan sababtoo a maamulka doorashooyinka xoogooda ugu badan wuxuu ku dhacayaa guddiga siidka annaguna waxaanu leenahay korjoogteynta iyo iyo inaanu si guud ula maamulno doorashooyinka dhammaan guddiga xalinta khilaafaadka iyaguna goobta ku sugan dhammaan guddiyada doorashooyinka oo isku duuban waan uga mahadnaqaynaa shaqada quruxda badan ay qabteen xigmadda weyni waxay ahayd in doorashadu boosaaso ka dhacdo laakiin xildhibaanka soo baxayaahi dee nin kasta oo puntlandna ayaa xaq u lahaa kursiga inuu ku soo baxo kollay lix iyo toban qof baa ku soo bixi lahaa lix iyo toban qof baana ku soo baxay oo ah kursi walba beeshii uu ku astaysnaa ah sidaa daraaddeed waxaanu qiraynaa in doorashadaas inay hufnaan ay u dhacday xildhibaanada soo baxaynaha ay ku soo baxeen si maaragtay ay hufnaan ka muuqdo mar labaad waxaan u mahad celinayaa oo aan marnabaan aan ilaawi karaynin ciidamada ammaanka sidii ay uga soo uga qayb qaateen ammaanka doorashada ammaanka goobtan ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo ay ku sugnaayeen ciidamo kala duwan oo ka tirsan boliiska iyo kuwa b m b f ee puntland waxaana doorashada maanta ay ahayd mid lagu soo gebagabeeyey hal maalin iyadoo sida qorshuhu hore uu ahaa la filayay inay gaarto maanta iyo berri balse maanta keliya ay ku soo gebagabeeyeen guddiga doorashooyinka ee siit yuusuf cabdishire warbaahinta dalsan boosaaso
sanid yuusuf ayuu kaasi ahaa oo magaalada boosaaso warbixintaas inooga soo diray maamulka iyo bulshada degmada garbahaarey ee gobolka gedo ayaa warar ka soo saaray dooda ka taagan doorashadii loo qorsheeyey in lagu qabto magaaladaas oo si weyn maamulka jubbaland axmed madoobe hogaaminayo ay uga soo horjeedaan maadaama ay sheegeen caqabadada waaweyn halkaas ay ka jiraan haddii helan dhanka amniga iyo maamulka uu gacanta uusan ka hoyn dhinacyada oo maanta muqdisho ku shiray ayaa war-saxaafada soo saaray waxayna uga hadleen in aysan macquul ahayn guddiga wasaaro magacaabana sharci darro uu yahay aysan ka shaqaynin halkaas haddii ay tagaanna aysan kala soo kulmeen war aan wanaagsan sida hadalku dhigin
koob iyo tobankii deegaan doorasho oo loo astameeyey inay gedo oo jubbaland ah ay gooni loo qaaday oo looga dhigay sbeshalka ee laga dhigay brogram ah oo ay kaga duwan tahay dhulsamareebna looga hadlay marlabaadna agosto looga hadlay lix iyo tobankeedii markaasa waxaa la go-aamiyey guddi raaca habraaca jubbaland ee habkay uga dhici lahayd deegaan doorashada labaad ee garbaarey ayaa la astaameeyey waxaa la magacaabay afar dowlad goboleed oo ay ka mid yihiin afarta afarta dowlad goboleed afar wasiir oo arrimo gudaheed afarta dowlad goboleed oo lagu ansixiyey habraaci iyadoo lifaaqa saddexaadna lagu caddeeyey kuraasta loo asteeyey garbaharey oo ah lix iyo toban kursi iyo beelaha iska leh saddex heshiiyadii heshiisyadii shirkii golaha wadatashiga qaran ee gedo iyo habraaca loo marayo doorashada garbaharey oo ay ku jiraan amniga doorashooyinka iyo magacaabista maamulka garbaharey doorka maamulka jubbaland ra-iisul wasaaraha iyo bulshada leh kuraasta intaba labaatan iyo kowgii ilaa labaiyo labaatanka agoosta laba kun labaatan iyo kowgii iyo toddoba-iyo labaatankii may laba kun labaatan iyo kow gaar ahaan qodobkiisa saddexaad ee heshiiskii may labaatan iyo toddoba laba kun labaatan iyo kow ee gaar yeelayay xalinta khilaafaadka gobolka gedo afar maamulka iyo odayaasha degmada garbaharey waxay u caddaynayaan ummadda soomaaliyeed golaha wadatashiga qaranka iyo daneeyayaasha doorashada soomaaliya in aysan aqbalayn wax ka sokeeyo heshiisyadan oo ah ba booqashadii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tobankii julaay laba kun iyo labaatan iyo kowgii iyo warbixintii laga soo saaray ta booqashadii guddigii dib u heshiisiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka uu ku yimid garbaharey afar iyo tobankii julaay laba kun labaatan iyo kowgii iyo warbixintii uu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha ja warbixintii booqashadii guddiga amniga doorashooyinka ee garbaharey isaga oo sameeyey qiimayn amni asteeyeyna goobaha ku habboon doorashada sagaalkii setembar laba kun labaatan iyo kowgii
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha wadada daxaafada cusub ee dahab mariina weyna cabdixiid cabdullah dahir ayaa ka warmaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha wadada aada xaafadda cusub ee dahab mariina oo ah deegaan xeebeedda si qurxoon loo dhisayo iyadoona xaflad ballaaran lagu qabtay halkaas ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya maamulka gobolka banaadir madaxda dahab mariina iyo maamulka degmada kaaraan ee muqdisho waxaana dhismaha wadadan maalgelinaysa shirkadda dahabshiil gudoomiyaha dahab mariina liina xasan ayaa sheegtay in dhismaha waddadan ay wax weyn tari doonto mashruuca dhismaha xaafadda cusub ee dahab mariina
banaadir ahna duqa magaalada sida uu uga shaqaynayo horumarka dalka caasimadda guddoomiye waa mahadsan tahay inta shaqada qabanaysana ilaahay weynaayo guul ha ugu dhammaystiro waa hadda maanta waxaan sheegay madaha farxadda way badan tahay waa mahadsantihiin gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre ayaa sheegay in jidkan maanta la dhagax dhigay uu noqon doono waddo qurux badan oo degmadaasi bila islamarkaana uu qaranka u aayi doono
waddada iyo iyo magaca dhismuhu waa kala labo meesha la dhisi doono waxaa la yidhahdaa dahab marinaa la dhahaa laakiin waddadan qarankaa iskale waa waddo gobolka banaadir ka tirsan waa waddo guddoomiyaha cumar oo aan ka codsanay shirkadda dahabshiil inay maalgelisay ay ka codsatay waddadan in dadweynaha loo dhiso maadaama marka dadweynaha loo maalgelinayo gobolka banaadirna uu qayb ka yahay oo guddoomiyihii maanta noo dhagax dhigayo waxaan rabnaa dadweynow degmadii oo la qurxinayo inaan dhammaanteen garbaha isqabsanno oo aan isla hagaajinno oo waddo taariikhi ah halkaasi ay ka soo baxdaan rabnaa insha allah haddii la yidhaahdo mudana guddoomiye aadan kaaga mahad celina wakhtigaaga qaaliga oo nala qaadatay iyo shaqada wanaagsan oo kula jirto waxaan rajaynaynaa maanta wixii ka dambeeya jidkaan inuu noqon doono jid qurux badanoo loo aayo oo degmadan bila degmadaani si badanay meelo badan ay laamigood u wada gaaray intii ugu dambaysa waaye waxaan isleeyahay meesha xeebta ah ee quruxda badan laga samayn doono iyo dhulkan u dhowow dhan waxay noqon doonaan qaali insha allah waxaan rabnaa dadweynow markaan aan iskaashanno guddoomiyahu soo dhowow adigana waxaan ku leeyahay ilaahay kaa khayrsiiyo shaqada tirada badan quruxda badan aad u haysid iyo maanta dhagax dhigaana in lagu guulaystaan rajeyna waxaan si gaar ugu mahad celinaa shirkadda dahabshiil oo bixinaysa kharashaadka jidkan loogu talagalay gudoomiyaha degmada kaaraan iyo korneel saney cabdulle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay inay ilaalin doonaan ammaanka waddadan saaka waxay naga tahay annaga wax kastoo aan gafnay ama loo qabanan waxay naga tahay farxad si oo maanta naloo garab istaagay ee bulshadii iyo waxgaradkii deegaankan maanta ay ugu istaageen waxaan leenahay waa ka mahad celinaynaa waxaana u taagannahay reer kaaraan haddaan nahay saaka mahad celin waayo cid kaleentood iyo wax kaloo aan sheegaynaa ma jiraan mudane guddoomiye way kaaga mahad celinaynaa saakay adiga iyo asxaabta oo asxaabta oo saakay saaxiibadeena oo degmadan kaaraan soo barbar istaagay waxaan leenahay mahad idinka gaarto marka ciidanka haddaan nahay waxaan ka qaadahaynaa kaalinta nooga aadanaan ka qaadahaynaa waxaan rajayahaynaa shacabkuna shacabkuna inuu nala shaqayn doonaan rajayahaynaa annagana waxyaabaha kaalinteena inaan ka qaadan doonno insha allah hadduu ilaahay yidhaaho khayr fara badan inay ku dhammaha insha allah hadduu ilahay waxaan rajayahaynaa meeshaan inay naqato meesha ugu ammaanka badan ugu dambayn dhagax dhigga waddadan waxaa hadal kooban ka jeediyey duqa muqdisho cumar filish oo maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha waddada waxaa maanta farxad noo ah inaan dhagax dhigayno waddada eeaadda dhinaca qeybta waqooyi ee ka bilaabmata meesha ay ku dhammaato waddada ka dare aana rajaynayno inay gaarto marina beach ama mataqaanaa daab marina meesha la yidhaahdo oo ah state bilic leh oo aan rajaynayno mustaqbalka inuu noqdo state la tartama staydyada adduunka kuwa ugu quruxda badan si waddadan dhismaheeda waxaa maalgelinayaan dahabshiil sidaa uu u sheegay shirkadda dahabshiil ayaa maalgelinaysa sida uu u sheegay guddoomiyaha rugta ganacsiga taasi marka waxayna baraysaa inaan gacan hoorsiga shisheeyaha uga maarano oo aan heli karno isxilqaamayaal muwaadiniin ah oo soomaali ah oo dalkooda horumarsanaya runtii muddo sanawaad ah ayaa waxaa la lahaa waxaa wax noo dhisaya hay-ad ebel
waay saaxiibayaal guud ahaana warkii habeennimaad kala socoteen raadiga dalsan magaalada muqdisho waa nagintaa ciduu saga waxay dib u heli kartaa bogog internetka aan ku leenahay magaalada dalson dotcom aad ku mahadsantihiin dhegeysiga ee dala socodka warka habeenimo cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayay anagoo cabdinaasin maxamed maxmuud waa idinla socodsiinaya sidaasi nabadgelyo
wararkaadna haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaantirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalson ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel